دعا داعي الجهاد أنا فهبوا واسرجوا الخيلا أجيبوا داعي الرحمن لا تثاقلوا كسلا لا تثاقلوا كسلا دعا داعي الجهاد أنا فهبوا واسرجوا الخيلا أجيبوا داعي الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadli doonno filimkii la wada sugayey ee hadiyadda ciidul adxal mubaarag kaasoo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib soona bandhigaya dhinac ka mida tacadiyada iyo xadgudubyada lagu hayo muslimiinta caalamka laguna muujinayo xalka keliya ee maanta u furan muslimiinta waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku aadan filimka iyo falanqayn dhinacyo kala duwan taabanaysa waxaana igala qaybgelaya qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkan gaarka ah
فقوموا واقصموا ظهر العدو وقطعوا الذيلا فأنتم درع أمتنا ورأس سنامها الأعلى رأس سنامها الأعلى
waa hagaag dhegaystayaal saacadihii ugu dambeeyey waxaa si aad ah loo wada sugayey filimka hadiyadda ciidul adxal mubaarag kaas oo ay goordhow baahisay mu'asasada alkataa'ib laguna soo bandhigayo dhinac ka mida tacadiyada iyo xadgudubyada lagu hayo muslimiinta caalamka laguna muujinayo xalka keliya ee maanta u furan muslimiinta haddaba ugu horreyn waxaa filimka soo daawaday oo warbixintan inooga diyaariyey salmaan axmed
أخي كيف يطيب لنا القعود
waxa uu magaca ka wataa kelimad ciwaan looga dhigay sidee buu u dhadhamayaa fadhiga oo uu horay u duubay sheekh ibraahim alrubaysh raximahullah oo ka mid ahaa culimmada mujaahidiinta jasiirat alcarab waxaana uu ku soo baxay toddoba luuqadood oo kale ah carabi soomaali ingilish sawaaxili oromo amxaarik iyo faransiiska tani waa sheekada filim xambaarsan cibar iyo acbaraad oo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ahna hadiyadda ciidul adxa almubaarak kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya loogu talagalay dadka muslimiinta qaybaha hore ee filimka wuxuu soo bandhigayaa boogaha aan weli bogsan ee ku yaala jasadka ummaddan u nuglaatay cadowgeeda karaamadeedana lagu tuntay markii ay noqotay daadaxoortii uu sii sheegay suubanaha sala allahu calayhi wasalem taasoo ku timid adduunye jacaylka iyo geerinacaybka waxaa ugu qalbitaaba daran dhaawaca weli dhiigaya ee khaza iyo filistiin halkaas oo yuhuudda iyo reer galbeedka oo iskaashanaya ay bishii sagaalaad ka wadaan gumaad iyo gabodfal wax xushnimo ah oo aanay taariikhda mucaasirka diiwaan gelin waxaa la arkayaa dhismayaal dhaadheer oo dhulka lala simayo shuhado iyo dhaawacyo isbarkan iyo eheladooda oo tawxiidka u laqinaya maqtac welibana waxuumaankaaga ka saarayaa muuqaalkii isaga ka horeeyey khaza oo keliya ma ahan goobaha lagu umuldooxayo hooyooyinkeenna iyo walaalaheenna ee uu soo bandhigayo filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib turkistaanta bari afrikada dhexe barma shiishaan yemen shaam bariga afrika kashmiir iyo meelo kale ayaa ka mid ah fagaarayaasha lagu feenanayo muslimiinta
اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس dhibaatadan xargagoosata iyo darxumadan ay muslimiin badan daryeel moodeen ayuu filimka alkataa'ib ee ciwaanka looga dhigay sidee buu fadhiga u dhadhamayaa soo gudbinayaa sababaha keenay taasoo igu weyn tahay jihaadka oo laga tegey iyo adduunyadii oo lagu mashquulay laakiin koox yar oo ku filaqsan dunida midaba iyo magacyo kala duwanna leh oo ay midaynayso caqiide iyo fikar ayaa ku hanuunay cilaajka iyo daawada cudurkan waxayna u soo baxeen fagaarayaasha loolanka iyo dagaalka si ay naftooda ugu horaan difaaca mustadcafiinta ugana badbaadaan goodiska adag ee wallaah u jeediyey dadka jihaadiidka ah يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
wuxuu markan filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib soo gudbinaya muuqaallo xiise iyo soo jiidasho xambaarsan oo ka imaanaya mid ka mid a xeryaha tababarada ee ka furan bariga afrika halkaas oo ay ka soo aflixeen dhallinyaro fahmay halka ay ka bogto ummaddooda gartayna sida ugu dhibka yar ay ula tacaali karaan waa akademiyadda militari ee sheekh husaame bin laadin oo lagu barto funuunta caskariga noocyadiisa kala duwan oo ay u sii dheer tahay culuumta shareecada taasoo markii ugu horraysay muslimiinta u soo bandhigtay qayb ka mid a wax soo saarkeeda iyo dadaaladeeda la xidhiidha samaynta shakhsiyad mujaahid ah tamaariinta jirdhiska oo nocyo kala duwan leh kana mid tahay orodka bootinta godadka ama khanaadiqda oo laga gudbo bush-abka iyo waxyaabo kale ayaa ka mid a duruusta lagu qaato akademiyadda sheekh husaame bin laadin murqakuusnaanta dhallinyarada ka soo muuqanaysa filimka ayaana ka tarjumaysa dhididka badan ee ay raggani qubeen
أنا أرسل تحياتي وتحيات إخواني لإخواننا المجاهدين في الصومال waxaan sidoo kale salaamteeda iyo tan walaalahaygaba u dirayaa mujaahidiinta soomaaliya waxaana xasuusinayaa in waajibkooda uu yahay inay sharafta islaamka iyo muslimiinta ee geeska afrika ku nool ka difaacaan saliibiyiinta iyo yahuudda ayna ogaadaan in waxa ka socda soomaaliya ay tahay qayb ka mid ah duulaanka yahuudda iyo nasaaradu ay ku soo qaadeen ummadda muslimka ah marka laga yimaado jirdhiska iyo tabaha militari ee la xidhiidha dagaalka dhow ee karatayga oo lagu tababaray raggan waxaa laga dheehan karaa filimka in ciidankan ay yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran xirfadaha xiisaha badan ee ay soo bandhigayaanna waxaa ka mid ah quusidda iyo dabaasha kuboodidda dallaayadaha iyo ku socoshada meel cirka iyo dhulka u dhexaysa taasoo u sahlaysa in cadowgooda ay uga yimaadaan meelo lama filaan ah
من يلوي لجامه بزهر قد توشح للمعالي ورايات الجهاد مضت أمامه hubka noocyadiisa kala duwan laga soo bilaabo bastooladda ilaa qorayaasha lidka diyaaradaha ee gawaarida ku rakiban ayay ku tababarteen ciidankan waxaana u dheer isticmaalka iyo adeegsiga waxyaabaha muhiimka u ah ciidamada sida isgaarsiinta militariga cilmiga daboqraafiyada ee la xidhiidha astaamaynta dhulka iyo barashadiisa
الإيمان أن النصر قد نزلا ويا أماه لا تبكي ولا تتبكي toogta oo ah udubdhexaadka diyaargarowga iyo tababarka sidaba uu nebiga sala allahu calayhi wasallam tilmaamay ayay aad ugu dheereeyaan ciidankan sida gaarka loo tababaray muuqaal duubayaal ka tirsan mu'asasada alkataa'ib oo adeegsanaya teknolojiyad sarraysa ayaana xaadiray goob fagaare ah oo ay ku liiftamayeen raggan
أرضى به بدلا وإن مت افرحي وهبي سرورك للدنا نحلا
iyagoo u diyaargaroobaya howlaha loo igmaday ayay ciidamadan sida gaarka u tababaran soo bandhigayaan qaababka loo fuliyo weerarada cagmarinta ah majmuucaad garwaxsan hub kala duwan ayaana sida mawjadaha isku bedbedelaya iyadoo marba mid ay taqadumayso waxaa sii dheer qaababka loo fuliyo weerarada afduubka iyo ikhtiyaalaadka oo marka filimka la daawanayo la dareemayo in ciidankan aad loogu tababaray degdegsiimada qaabfulineed ee ka muuqata darteed marka laga yimaado culuumta caskariga ah waxaan ka marnayn duruusta sharciga ah aragtida askari tuutaysan oo ay u dhammaystiran yihiin qalabkiisa dagaalka gacanta kalena ku wata kutub sharci ah waxay ku dareensiinaysaa in raggan kulansadeen kitaab wax hanuuniya iyo sayf u gargaarta
وبعد إني باليقين أشهد هتفت بهم ريح العلا فجابوا وإلى الوغى بعد التجهز ثابوا ملكوا نفوس qaybaha dambe ee filimkan taxriidka iyo boorinta ah ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab looguna magacdaray keyfa yatiibu alqucuud ama sidee bay u cuntamaysaa ka fadhinta jihaadka waxaa lagu soo gudbinayaa dhoolatus militari ay soo bandhigeen ciidankan ka qalinjabiyey akademiyadda sheekh usaama bin laadin iyagoo wata labis midaysan garwaxsan hubka dagaalka adeegsanayana gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo ay fardaha ka mid yihiin ayay ku soconayaan dhul hawd ah waana ciidan uu ka muuqdo dadaalkii ay soo geliyeen macallimiintooda askarigoodana lagu qiimayn karo hogaamiye ciidan marka loo eego culumta askariga ay soo qaateen filimkana uu soo bandhigayo marka laga yimaado muuqaalada xiisaha badan ee kelib weliba oo ka mida ka tarjumaya qiso dheer waxaa isdaarka ku laran tawjiihaad iyo tusaalayn ay bixinayaan mashaa'ikhda jihaadka oo ay ka mid yihiin sheekh cabdalla cazaam sheekh usaama bin laadin sheekh hayman addawaahiri sheekh abiyaxya alliibi sheekh mukhtaar abizubayr sheekh moxamed ulyadayn iyo sheekh ibraahim alrubaysh oo ay kelimadiisu gundhig u ahayd isdaarka alkataa'ib
وليس بنو الإسلام إلا نجائب بفقدك أضلتها المصيبة ضمروا ولكنهم ولكنهم رغم الجراح يقينهم بعودة أمجاد الخلافة يكبر وأن حلول الخائنين جميعها هباء على درب الجهاد يبعثر وقد أقسموا بالله أن جهادهم سيمضي ولو كسرى تحدى وقيصر وسلام
سأعلي هامتي فوق الثريا ولو بجيوش قيصر أرهبوني
waa hagaag markaana waxaan gudagelaynaa falanqaynta filimka waxaan ka hormarayaa cabdifataax maxamed qaasim cabdifataax muuqaalka qaybihiisa hore waxaa lagu bilaabay dhacdooyin xanuun badan waa maxay xiriirka ka dhexeeya dhacdooyinkaas iyo tababarka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aad baad u mahadsan tahay maxamed cali aadan adiga iyo maxamed daahir calasow sidoo kale waxaan salaamayaa ee dhegeystayaasha aniga oo munaasabadan ka faa-iideysanaya ciidul adxaa ee nagala socda dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ayaan leeyahay haddaan horay u galo su-aasha jawaabteeda maxamedow xiriirka ka dhexeynaya wuu iska cadyahay dhacdooyinka lagu bilaabay filimka iyo tababarka ay sameynayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab arintaasina waxaa si aad iyo aad u bacdheer uga hadlay a-sheikh ibraahim arubeyshi oo isagu filimkaba uu ku soconayo kelimadiisa ee gundhigna u ah waxaa la dhihi karayaaba filimka marka ugu horeysa waxa uu muujinayaa in la oofinayo ballamaha ay ka tageen culimada muslimiinta hadday ahaan lahaayeen kuwa ku nool soomaaliya ama kuwa ku noolaa wadamada kale ee muslimiinta hadda sheekhan kelimadaas uu jeediyey waxa ay aada moodeysaa inuu maanta jeedinayo indhihiisana uu ku arkayo ee muuqaalada ee lagu soo bandhigay hordhaca filimka ee duqeymaha iyo gumaadka loo geysanayo dadka muslimiinta ah ee reer falastiin iyo muslimiinta kale ee caalamka oo kuwa soomaaliyeed ay ka mid yihiin marka ee kow dardaaranadiisii ayaa ka muuqanaya meesha oo ahaa in bal dadku ay tababartaan oo ay fahmaan in cisigooda iyo sharafkooda iyo waxa dhibaatada tan looga bixi karo ay tahay in dadku ay tababartaan oo xeryaha tababarka la iska xaadiriyo taasina ay tahay wadiiqada keliya ee lagu difaaci karayo dadka muslimiinta ah ee mustadcafiinta ah waxaana meesha iyo mucaskarka ka muuqanayay dhallinyaro fara badan oo ajiibay baaqaasi culimmadu ay kasoo naqliyeen oo ay kasoo gudbiyeen kitaabka qur-aanka ee kariimka ah iyo sunnaha kelimadaas sheekh ibraahim ayaana ah mid aada u saameyn badan namadkan ama qaabkan uu filimka ku soconayana waa hab hal abuur cusub oo ay la gaar tahay intaan ogahay mu-asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa jiray filimaan hore oo ay gundhig u yihiin kelimaadkooduna ay ku laran yihiin waafaqsan yihiin waxa dhacaya waxa lasoo bandhigayo ee isdaarka ka muuqanaya laba tusaale haddaan soo qaato waxaa jiray filimkii aflaxal wejhu qeybtiisa saddexaad inuu gundhig u ahaa sheikh xaarith nadaari isagu uu markaa ka hadlayay sida filimkan oo kale ee sheekh ibraahim rubeyshi waxaa la mid ahaa oo jiray filimka min thuquur ilciz xalqadiisa sideedaad waxaa gundhig u ahaa sheekh mukhtaar abu zubayr allaha ka aqbalo shahaadadiisa amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab tadaakuruljihaad liahli ljihaad marka waa qaab cusub oo lagu muujinayo in laga faa'iidaysanayo lana oofinayo dardaaranada iyo ballamaha culimada marka muuqaalka qeybtiisa hore ee gumaadka iyo xanuunka iyo tacadiga iyo wuxuushnimada dhacaysa ee ay reer galbeedka iyo yahuudda u geysanayaan muslimiinta iyo qolyaha kale kristanka ah daraadood ayaa tababaradaasi ay u dhacayaan oo caalamka la ogeysiinaya oo sida ka muuqata filimka la ogeysiinaya dadka muslimiinta ah marka nuxurku wuxuu yahay maxamedow waxa ka muuqanaya filimkaas dabcan way dhici kartaa qofku inuu ku raaxaysto waxyaaba fara badan tababarka ciidamada sida ma aragtay sarreyse ee loo tababaranayo in dadka niyadda ay markaa ugu wanaagsanaato waa sax laakiin risaaladu waxay tahay qofkii aanan u tababaran waxa maanta dhacaya ee lagu soo qaatay horudhaca filimka inaysan jirin wax dambe oo qofkaasi laga filayo inuu ka kaco oo uu u tababarto oo uu u qiiroodo liannahu waa meeshii ugu dambeysay hadday tahay diin hadday tahay xurumaad hadday tahay dad abriye ah hadday tahay caruur hadday tahay wax loo reebtay ee dadka muslimiinta ah ma jiraan waa filim aada looga ilaaliyey lababogleyn ama labawejiileyn oo toos u abbaaraya arrimaha la xidhiidha caqiidada markana aan soo dhoweeyo maxamed daahir calisow muxuu tababarkani uga duwan yahay tababarada la siiyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aad baad u mahadsan tahay maxamed cali mar kale adiga iyo dadka muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaa isdaarka looga sheekeynayaa mucaskar ay kasoo aflaxayaan dagaalyahano qaatay tababar lagu tilmaami karo maxamedow mid ka mid a kuwii ugu heerka sareeyey ee aynu ka daawanno shaashadda alkataa'ib mahaaraadka kala duwan ee caskariga ah ay ciidankan soo qaateen oo si hagar la'aan ah loo siiyey iyagoo ka dhagaysanayay kana daawanayay rag khubaro ah oo muddo tababarayay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab dagaalyahanadan waxa ay ka soo qalanjabiyeen akadeemiyada sheekh usaama bin laadin oo markii ugu horeysay magac ahaan aan si shakhsiyan ah kaga arko alkataa'ib isdaarka marka waxa uu dirayaa fariin toos ah oo ku socota muslimiinta iyadoo loo jeedinayo inay soo ajiibaan oo ay soo xaadiraan xerooyinka si ay u tababartaan una difaacaan diinta islaamka iyagoo weliba xoojinaya dagaalyahanada u qumay inay difaacaan diinta iyo dhulalka islaamka hadallo qiiragelin mudan laguna caddeeyey aayado ka mid a qur-aanka kariimka ayna jeedinayaan culimo iyo qiyaado soo maray mujaahidiinta ayaa isdaarka lagu soo qaadanayaa weliba qaybta tababarka si loo xoojiyo risaalada uu filimka xambaarsan yahay meeshaas marka waxaa ka baxaya maxamedow qof weliba oo ku doodi kara in cajsi iyo xeelad yari uu ka hor joogo inuu usoo baxo jihaadka una tababarto jidka allah qoryaha fudud kuwa darandooriga u dhaca kuwa garbaha laga tuuro kuwa lidka diyaaradaha gawaari iyo fardo ayaa lagu tababarayaa ciidankan mucasarka ka soo muuqday waagii hore ma aanan arki jirin haddaan nahay dadka daawada een filimaanta alkataa'ib oo soomaalidu badankoodaba ay isgaarsiiyaan dagaalyahaan al-shabaab ka tirsan oo fardo ku tababaranaya oo gawaari ku tababaranaya wax nagu cusub ayay ahaayeen oo alkataa'ib aan ka aragno marka waddo kale oo mujaahidiintu ay fureen waaye in lasoo nooleeyo sunnadii islaamka fardaha lagu tababarto waxaan sugaynaa in waxyaabihii kale ee fardaha lala isticmaali jirayn inay keenaan qof kasta marka oo tababarkan ka qayb galay maxamed waxaa runtii muuqday in loo tababaray hanaanka loo tababaro ciidanka kumandoska kuwaasi oo marka loo fiiriyo in dagaalyahanada ka duwan ciidamada kale ee la tababaro askariga kumandoska waxaa laga rabaa in wax weliba uu qaban karo marka loo eego furmaha dagaalka hadday tahay buuro la korayo hadday tahay meelo laga boodayo hadday tahay in xeelado in deg deg askariga kumandoska waa ka qiimo badan yaha marka loo fiiriyo ciidamada kale halka askari wuxuu u dhigmaa wax ka badan toban askari marka loo eego qaabka loo tababaro waxaa muuqanaya in mucaskarkan uu soo saaray kumandos badan oo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab marka mucaskarkan lasoo gebagabeeyey alkataib ay baahisay marka loo eego mucaskaraadkii kale aan arkay waxaa ii muuqday inuu kan fuuqsaday kuwii kale ee ilaa iyo haatan aanu aragnay alkataibna ay soo bandhigtay waa suurtagal kan mid la mid ah amaba kasii casirsan inay jiraan amaba ay soo mareen mujaahidiinta laakiin aniga waxaan ka hadlayaa kuwa alkataib ay soo bandhigtay ciidanka tababarkooda ee qaateen waxaa ka mid ah haddaan hor usii socdo qaybta karataaga oo aad loogu xeeldheeraaday qaybta toogashada ayaan arki karayey iyagoo weliba qoryaha fudud sida ekega bkm-ka bastooladaha iyo kuwa garbaha laga tuuro ee r b g-gaba lagu tababarayay toogashada qaybta dabaasha iyo xeeladaheeda ayaa sidoo kale la baray ciidankan mucaskaraadkii hore dabaal kuma aynan arki jirin waxyaabaha marka uula dheeryahay mucaskarkan taa ayaa ka mid ahayd marka al-shabaab waxay u muuqanayaan inay u tababaranayaan ka gudbidda bad buuro iyo beriba hamigooda waxaa muuqanaya in sida horeyba ay u sheegeen soomaaliya inuu ka sii sareeyo oo falastiin iyo meelaha kale muslimiinta lagu waxyeeleynayaba si ay halkaa u gaaraan inay bad iyo buuraba ka gudbayaan oo ay u tababaranayaan ilaahayna marka wuxuu iyagu siiyey nicmo dheeraad ah oo bad bay haystaan mujaahidiin kale ayaa jirta oo dagaalamaysa oo aan bad haysan webina aan haysan marka iyagu in way ku tababar karaan oo way haystaan in bad iyo webiba marka tan waxaan kusoo xasuustay in ciidamada shisheeyaha sida uganda iyo etoobiya markay soomaaliya yimaadaan in badan qaarkood waxay ku dhintaan webiyada iyo badaha maadaama dalalkaasi aysan bad lahayn ciidamada tababarka qaatay doc kale waxaad arkaysaa iyagoo ka boodaya gawaari socda waa qayb ka mid ah taatiiga la baray ciidankan iyadoo sidoo kale la barayo sida ay ugu dagaalgeli karaan gawaarida sida cabdibilayaashoo kale camaliyaadka hadafka ah ama bartilmaameedka ah ayaa sidoo kale mucasirkan ciidanka lagu baray mucasirkan sidoo kale mucaskaraadkii kale waxa uu kala mid yahay dhanka waxbarashada waxbarasho caskari mid maadi iyo mid diinba dagaalyahanada al-shabaab ee mucasirkan ka soo baxay waa ay qaadanayaan waadna arkaysaa wadista iyo in lagu howlgalo mootooyinka ayaa sidoo kale dheeraad ahaa oo ciidankan lasoo baray maxamedow gabagabadii fariinta filimka looga baxayo ayaa ah fariin cajiib ah oo muujinaysa inay guulaysanayso diinta islaamka ciidanka allahna uu adkaanayo intaa loogama harin muslimiinta baa lala hadlayaa waxaana loo muujinayaa inay hadda usoo degdegaan halganka inta ay qoomameel lahaayeen marka ay guulaystaan dadka u dagaalamaya diinta ee naftooda u huray allahna uu siin doono dhul ballaaran oo ay furtaan marka waxaa la leeyahay inta xilligaasi aan la gaarin haddaba usoo degdega fursaddan qaaliga ah dahabiga ah ka faa'iidaysta soomaaliyana markaan u eegno waaqicigaasi hadda waa la joogaa oo shisheeyihii waa ay baxayaan waxaa la rajaynayaa in meelo badan la qabsado kii marka halganka ka qayb galay ee naftiisa u soo huray iyo dadkii muslimiinta ahaa ee ansaarta u ahaa mujaahidiintii dagaalamaysay dhulkooda ku soo dhoweeyey lana deganaa la joogay way ka duwanaan doonaan sida xaqiiqadu ay tahay dadka kale ee loo tegey ama dadka kale aanan imaanin ee markaasi la qabsaday saabiqaad marka loo eego in waa ka duwan yihiin kuwan ayad ka mid ayadaha qur-aan kariimka ayaan isdaarkan qaybta caskariga ah lagu soo afjarayaa maxmedow waa tahay cabdifataax ayaan mar kale ku laabanayaa maxaa lagu qiimeyn karaa tababarada ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee xilligan marka loo barbardhigo xilliyadii hore oo aad daawatay muuqaaladooda waa su-aal muhiim ah waxaan horey usoo daawaday filimaan hore oo ay soo saartay alkataa'ib oo ku saabsan tababarada ciidamada filimaantaas hore iyo kuwa maanta markaad isku daawato waxaa kuu soo baxaya in farqi weyn uu u dhexeeyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab siday ahaayeen toban sano ka hor iyo sida ay maanta yihiin gaar ahaan filimkan waxa uu ku tusayaa maxamed caliyow in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay yihiin ciidan dowladeed oo dhisnaa ama dhismayey muddo labaatan sannadood ah marka laga eego xagga tayada marka laga eego xagga caqiidada ilan filimka waxaa ka muuqanayay ciidanka oo laba tababar qaadanaya tababar dhanka caqiidada iyo iimaaniyaadka ah kutubta ayaad arkaysay caqiidada iyo towxiidka la xiriiray dhinaca ruuxda ayaa laga dhisayey dhinaca jasadkana ee waadba arkaysay heerka uu gaaray tababarka mooto socota oo laba garaangir ay ku dhegan yihiin labada garaangirna ay holac uu ka baxayo in iyadoo socota oo xawaareynaysa ciidanka ay ka baxayaan garaangirtaas iyadoo aysan waxba gaarin dabaasha ayaad arkaysay halka la iska soo tuurayo doonta ayaad arkaysay xarkaha lagu soconayo waxaasoo dhan waxay kutusayaan heerka uu maanta marayo ee tababarka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weliba waxaa gundhig usii ah nusuusta shareecaduna aad bay uga hadashay dagaalkaba inuu yahay dhagar shiishkoodana waad arkaysay iyo qaabdhismeedkooda halka tababaradii hore ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aad arkaysay mararka qaar ciidan labiskii ay guryahooda uga yimaadeen ku tababaranaya oo halkaas kasii ambaqaadaya ee dagaalka yani taasoo kutusaysa halka ay wax kasoo bilaabeen al-shabaab taas bilcagsigeeda waxaa ah ciidamada dowlada federaalka markii hore ciidamada shisheeye ay la soo galayeen wadanka sida etoobiyaanka waad ogeyd ciidamada koobe amxaaro la oran jiray iyo labiska ay wateen iyo hubka ay wateen iyo siduu xaalkoodu ahaa menis ayaa ku socday hoosudhac ayaa ku socday ilaa maanta aad arkayso ciidamadooda in maxaabiis ahaan looga soo qabanayo xero walba markii hore dagaal marka lagu qaado maxaabiis way yaraad in laga soo qabto laakiin dagaal ma jiro oo dhaca maxaabiis ayaa laga soo qabsanaya hub ayaa laga qaadanaya waxay ku calaacalayaan hadda maxaabiistii ugu dambeysay laba bilood iyo saddex bilood ayaan tababar orod ah uun kusoo qaadanay masar iyo warshada nacnaca iyo ayay leeyihiin iyadoo madaxda dowladda federaalkana aad marar badan maqashay inay yiraahdeen ciidankeenu caqiido ma lahan marka farqi weyn ayaa u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab horay meesha ay wax kasoo bilowdeen iyo maanta meesha ay wax marayaan oo tababarka heerkii ugu sare xataa qaaradahan markaad fiiriso ciidamada etoobiya tababar uu usoo xirayay abi axmed ciidan lagu sheegay commandos ayaan daawanayay muddo aan fogeyn sidoo kale ciidan ay tababaranaysay dowladda tanzania tababaradaas markaad ku eegto iyadoo wadamadaasi intaas oo sano ay soo dhisnaayeen xataa looma barbardhigi karo ee tababarkan iyo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kumaandowska ah ee sida loogu dadaalay iyo juhdiga lagu bixiyey waa tahay guntii iyo gunaanadkii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaan waxaan siinayaa maxamed daahir maxaa si gaar ah kuu soo jiitay maxamed
waad mahadsantahay maxamed cali in si gaar ah waxyaabaha ii soo jiitay qayb ka mid ah in waxaaba kusoo xusay intaan qaybta in mucaskarka tababarka aan kaga hadlayay su-aashii hore ayaan ku soo xusay laakiin qayb kale oo runtii igu soo dhacday ayaa jirta oo aniga si gaar ah iila muuqatay mid saameyn leh alkataa'ib maxamedow runtii in waxyaabaha isoo jiita waxaa ka mid ah in ay muslimiinta dareensiinayso inaana marnaba mujaahidiintu ilowsaneen xasuuqa bahalnimada ah ee ku socda walaalaheena falastiin waayo isdaarku waxa uu ku bilaabanayaa waxa ka taagan ghaza gantaalaha wax baabi'iya ee sun marka ay munaafaqaynayaan ay yidhaahdaan looguma taligelin dadka loo adeegsanayo walaalaheena falastiin ayaa runtii dareen lahaa oo alkataa'ib in waa ay soo bandhigaysaa si muslimiintu marnaba aysan u idhoobin qadiyadan aflaamtii waaweynaa ee ugu dambeysay alkataa'ibna qadiyadahan markasta si horu dhac ah ayaa aflaamteeda loogu soo bandhigayay marka waxyaabahay cajabgeli waxaa ka mid ahaa in iclaamiyiinta alkataa'ib aysan ugu horeyn ku bilaabin ujeedka filimkooda balse ummadda ay u soo bandhigeen xaaladda ay ku sugan yihiin falastiin falastiin keliya maaha waddamo kale ayaa lasoo bandhigay waxaa ka mid a yemen waxaa ka mid a shaam waxaa ka mid a walaalaheena baarma meelo badan ayaa lasoo qaatay oo la muujinayay in waxaa ka taagan laga xun yahay ugu yaraanna walaalaha lala qaybsanayo dhibaatada halkaa taagan marka qof weliba oo daawada filimka runtii waxaan ku tartarsiin lahaa in walaalaheena falastiin uu u duceeyo oo uusan ka gudbin xaaladda uu arkayo ee loo soo bandhigay oo xujo ku ah runtii qaybtaas runtii waxyaabaha aada ii taabtay ay kamid ahayd ee isoo jiitay sidoo kale waxyaabaha isoo jiitay waxaa kamid ahaa in maadada filimka lagu duubay ay ahayd mid runtii saameyn leh oo muuqaalku uu ahaa muuqaal soo jiidasho leh dadaal badanna la geliyey labada dhinacba ragga mucaskaraadka al-shabaab gacanta ku haya meelaha ay ciidanka ku tababarayeen runtii aad baa loo qalabeeyey dhanka alkataa'ibna waxaa muuqanaya inay adeegsanayeen xitaa dronis kaamirooyin ay ku xiran yihiin oo lagu duubay mucaskarkan marka qaybtaas qayb xamaasad gaar ah ayay lahayd weliba waxaa si aada u dareemi kara dadka in iclaamiyiinta ah amaba warbaahinta ka shaqeeya meeshaas waxaa ka muuqata in filimku in qaabka usoo baxay ay ahayd mid waqti badan la siiyey waxyaabaha sidoo kale soo jiitay waxaa ka mid ahaa maxamedow in sida baraha bulshada durbadiiba filimka uu qabsanayo oo aad baa loo faafinayaa iyadoo markii ugu horeysana ay tahay sida aan dareemayo luqado intaas la eg inuu filimku kusoo baxo odkaa filimku dhowr luqadood buu kusoo baxay marka gebi ahaanba filimka soo jiidasho buu lahaa wax badan oo dhankeyga aniga xiise gaara ii lahna waxaa laga yaabaa dadka kale inay in ka badan u leeyihiin filimku aniga ku dhey waxyaaba badan igu cusub aan hore u arkin ayaan arki karayay marka filimka qof kasta waxyaaba baa soo jiidanaya xamaasad gelinaya aniga marka intaasaan kusoo koobi karaa inkastoo wax badan oo soo jiidasho lahaa aan su-aashii hore qayb ka mid a kusoo qaatay maxamedow guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkan gaarka ah ee aan ku soo qaadanay filimkii hadiyadda ciidul adxal mubaarak ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
نعيم دام متصلا سلاحي في يدي وعلى إلهي سرت متكلا إلهي سرت متكلا إلى جنات عدن في نعيم دام متصلا سلاحي في يدي وعلى إلهي سرت متكلا إلهي سرت متكلا مضيت وملئي الإيمان أن النصر قد نزلا ويا أماه لا تبكي ولا تتبدلي خجلا مضيت وملئي الإيمان أن النصر قد نزلا ويا أماه لا تبكي ولا تتبدلي خجلا فإني في سبيل الله لن أرضى به بدلا وإن مت افرحي وهبي سرورك للدنا نحلا سرورك للدنا نحلا فإني في سبيل الله لن أرضى به بدلا وإن مت افرحي وهبي سرورك للدنا نحلا سرورك للدنا نحلا